halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos oo isaguo ahaa wacdiye dhallinyaro ah oo qayb libaax ka qaatay fidinta iyo baafinta injiilka ciise masiix waxaana la soo gaaray haatan dhammaadka noloshii rasuul bawlos iyo khidmayntiisii kiniisadda wuxuu markii uu warqaddan oo ah tii ugu dambaysay ee uu qoray sugayey daldalaad waxaana aad iyo aad u fiday injiilka inkastoo rasuul bawlos uu ku faraxsanaa sida kiniisaddu ay u fidayso haddana wuxuu welwel ka muujinayaa bidcinnimo uu rumaysnaa inay soo geli doonto kiniisadda wuxuuna warqaddan oo ah dardaaran ku hoga tusaalaynayaa timoteyos sida loogu baahan yahay in diiradda la saaro waxbaridda rasuullada oo aasaaskeedu uu yahay injiilka masiixa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka labaad aayaddii kow iyo tobanaad markaasoo rasuul bawlos uu lahaa hadalkanu waa dhab haddii aynu isaga la dhimannay dee haddana waynu la noolaan doonnaa haddaba marka ay sidaas tahay kuweenna masiixiyiinta ah waxaynu ku suntannahay masiixa sara kacay iyadoo weliba laynu cusboonaysiiyey haddaan horay uga sii wadno halkii aynu ku dhaafnay habeen hore ayaannu iminka eegaynaa cutubka labaad aayadda laba iyo tobanaad ee baalka saddex boqol saddex iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan haddii aynu adkaysanno dee haddana wax baynu la xukumi doonnaa haddii aynu adkaysanno dee haddana wax baynu la xukumi doonnaa haddii aynu isaga inkirnana dee isna wuu in inkiri doonaa marka rasuul bawlos uu leeyahay haddii aynu adkaysanno dee haddana wax baynu la xukumi doonnaa ayaan rumaysanahay inaan masiixiyiinta oo dhan wax la xukumaynin masiixa laakiin waa kuwa la silciyey ee masiixiyiinta ah welibana anigu islama simi karo rasuul bawlos oo aad iyo aad ugu silcay sidii uu warka wanaagsan dunida ula qaybsan lahaa waxaana soo gaaray silac iyo rafaad aan cidina la qaybsan wuxuu u dhintay baafinta wacdiska injiilka aawgii marka ay sidaas tahay aayaddan waxay qusaysaa oo keliya mid waliba ee masiixa daraaddiis loo jaa'ifeeyey oo hubaal ahaan ugu silcay masiixa marka la eego dunidii reer rooma wakhtigii rasuul bawlos u noolaa waxaa jiray malaayiin masiixiyiin ah oo u shahiiday injiilka aawadiis waayo waxay diideen inay masiixa inkiraan ama dafiraan waxaana rasuul bawlos iminka uu leeyahay haddii aynu isaga inkirnana dee isna wuu in inkiri doonaa markan rasuul bawlos wuxuu ku hadlayaa luqad qaraar oo wuxuu bawlos daaha ka qaaday in rumaysadka aan ficilka lahaynu meyd yahay isla sidii rasuul yacquub uu inoogu qoray warqaddiisii cutubka labaad aayadda toddoba iyo tobanaad haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan labaad ee warqaddan labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos ayaannu eegaynaa aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan haddii aynu nahay aaminlaawayaal isagu weli waa aamin waayo isagu isma dafiri karo waxaa rasuul bawlos uu leeyahay isagu waa ilaahay isma dafiri karo inkastoo innagu aynu daacadlaawayaal noqon karno laakiin isagu weligiiba waa aamin ilaah wuxuu necab yahay labawejiilayaasha waayo waxay iska dhigaan wax aanay ahayn haddii masiixa uu aqbalo qof aan aamin ahayn isagu wuu isdafirayaa markaas taasu ma suurtoodo waxaa laynaga doonayaa kuweenna masiixiyiinta ah inaynu ilaah daacad u ahaanno oo aynan noqonin labawejiilayaal masiixu wuxuu daleecayn jiray madaxdii diinta waayo waxay iska dhigi jireen niman ilaah daacad u ah inkastoo weliba aanay daacad ahayn haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal meeriska cutubka labaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda afar iyo tobanaad ee warqaddan labaad ee timoteyos waxaana qoran sida tan waxyaalahan iyaga xusuusi oo rabbiga hortiisa ku amar inayan hadal ku murmin waayo taasu faa'iido ma leh laakiinse kuwa maqla ayuu sii qarribaa marka uu leeyahay rasuul bawlos inayan hadal ku murmin ayaa taasu ay ka dhigan tahay inaan laysku qabsan hadallada injiilka oo nin walibana macno isaga u gaar ah la imaanin alaaba dadku waxay ku murmaan hadallada injiilka waxaana loo beddelaa dood rasuul bawlos taasi wuu ka soo hor jeedaa wuxuu doonayaa xitaa haddii aad qofka masiixiga ah isku khilaafsan tihiin aayadaha qaar in haddana aan lagu murmin laakiin nin waliba si asluub leh kan kale waxa uga dhaadhiciyo nin aynu saaxiibba nahay ayaa maalin wuxuu ii soo qoray uu igu yidhi waxyaabaha dadka aad bartaan badankood waan rumaysanahay oo waxaan doonayaa inaan dadka baro wuxuuse yidhi wax waliba idinkuma raacsani wax kasta ee lagu murmo saddex siyaabood baa loo kala dhigaa waxaana weeye sida adiga kula quman iyo sida aniga ila quman iyo sida xaalku yahay dhab ahaan ama aragtida saxiixa ah markii aynu jannada isugu tagno ayaannu ogaanaynaa kan sida dhabta ah wax u fahmay ha yeeshee badanaa dadku waa isku aragti oo laguma kala duwana runta aasaasiga ah ee injiilada khaasatan qolyaha loo yaqaano brotestaanka iyaga oo dhammi waa isku aragti aalaaba maadaama wax waliba laysku wada raacsan yahay ayay u muuqanaysaa arrin aan hagaagsanayn in dood laga keeno arrimaha qaar oo laysku afgaran waayo waa in fikirka dhabta ah la wada baadi goobo laakiin aan lagu dagaalin macaaniga aayadaha qaar ee inoogu qoran injiilka waa inaynan ku kala tegin fikradaha qaar ee laysku maandhaafsan yahay waayo jamacaysigeenna ayaa ka wanaagsan muran waliba ee lagu kala tago waxaynu iminkana eegaynaa maaddada kale ee ah in qofka masiixiga ah laga doonayo inuu ahaado macallin iyo weliba shaqeeye qofka masiixiga ah waxaa laga doonayaa inuu noqdo macallin iyo shaqeeye dadka dhexdooda wax san ku sameeya oo kuwa aan waxba ka garanaynin hadallada ilaahna injiilka masiixa la wadaaga haddaan markaasi qorniinka ka eegno arrinkaasi ayaannu iminkana eegaynaa warqaddan labaad ee rasuul bawlos oo u qoray timoteyos cutubka labaad aayadda shan iyo tobanaad ee baalka saddex boqol saddex iyo toddobaatan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan soo socota ku dadaal inaad nafsaddaada loo bogay ilaah siisid adigoo ah shaqeeye aan dadka ka xishoon oo hadalka runta ah si hagaagsan u wada wuxuu rasuul bawlos kula talinayaa timoteyos iyo weliba kuweenna dadka barahadalladii ilaah inaan nafsadayada loo bogay ilaah siinno waa inaynu ku dadaalno sidii ilaah hortii aynu uga noqon lahayn kuwo raalli laga noqdo haddaba adeegaha halkan laynoogu sheegayo waa macallinka oo isaga laga doonayo inuu isku taxallujiyo sidii uu wax badan kaga ogaan lahaa hadallada qoran ee ilaah waxaa qoran oo hadalka runta ah si hagaagsan u wada waxaana ay ka micno tahay in qofka masiixiga ah ee macallinka ah uu dadka wax u baro si hagaagsan oo quman oo saxiix ah ma ahan inuu fikirkiisa ku barxo runta injiilka qofka hadalladii ilaah baranaya waa inuu gartaa in hadalladii ilaah oo dhan ay mid yihiin laakiin aanay kala qaybsanayn oo waxay ku aroorayaan hal meel laakiin ma ahan wax kala qaybsan oo aayad walibana ay yeelanayso macaanigeeda u gaarka ah kitaabka quduuska ah waa sharciyo iyo qawaaniin ay tahay in la darso dabeetana la addeeco inta aad baranayso ma ahan inaad aayadaha goonni ahaan u macnaysatid adigoo aayadaha qaar ismoogaysiinaya kuwana isticmaalaya way sahlan tahay in sidaasi loo barto kitaabka laakiin kitaabka baibalka ma ahan in sidaas loo barto kitaabka quduuska ah uu isku xidhan yahay oo aayad waliba aayadda kale ayaa fasirkeedu uu ku qarsoon yahay inaad wada baratid mooyaane si kale oo aad ku fahmi karto ma lahan waxaa haddaba aayaddanu ay ina baraysaa in kitaabka quduuska ahi uu yahay kitaab midaysan oo ay tahay in loo barto jamac ahaan laakiin ma ahan in aayad la soo qaato oo loo macnaysto sida adiga ku wanaagsan mid kalena markii ay ku dhadhami weyso la yidhaahdo aayaddaasu way qaldan tahay maxaa haddaba loola jeedaa marka uu leeyahay rasuulku oo hadalka runta ah si hagaagsan u wada haddaan ka jawaabo taasi ayaa waxaa jira ku talagal ilaah oo inoogu qoran hadalladiisa iyo hannaan ilaah oo ula isticmaalo dadka aasaaska badbaadada had iyo goorba waa mid ku xidhan masiixa hase yeeshee rumaysadka dadka siyaabo kala duwan buu ku imaan jiray beri hore haabiil iyo ibraahim ilaah bay la hor yimaadeen neef xoolo ah oo dhiiggiisiina way daadiyeen iyadoo taasi ka dhigaya inay daboosho dembiyadooda balse haatan arrinku sidaas wuu ka duwan yahay oo ilaah wuxuu soo diray masiixiisii waana baraarka dembiga dadka loo bixiyey sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka koowaad aayadda sagaal iyo labaatanaad markaasoo yooxanaa uu lahaa maalintii labaad yooxanaa waa yooxanaa baabtiisaha ah wuxuu arkay ciise oo ku soo socda oo wuxuu yidhi bal eega wanka ilaah ee dembiga dunida qaadaya markaana haabiil iyo ibraahim waxay soo eegayeen baraarka ilaah oo imaan doonay wakhti mustaqbalka ah innaguna dhimashadiisa ayaannu haatan gadaal u eegaynaa taas ayay ka micno tahay haddaba dhegaystow in si hagaagsan hadalka ilaah loo qaybiyo ama loo macneeyo haddaba dadku wax kastaa ayay iska odhan karaan oo siyaabo aan hagaagsanayn bay kitaabka uga hadlaan waxa u wanaagsan inta ayaan ka hadlin ama ayaan qoraallo ka qorin kitaabka inay marka hore bartaan kitaabka dabeetana ay la yimaadaan dooddooda iyagoo garanaya waxa kitaabka uu leeyahay kuwo badan oo soomaali ah ayaa aaminsan in kitaabka baibalka dhammaantii la nasahay oo haatan aannu dhaqangal ahayn innaba waxa ay sidaasi u leeyihiin haddaba waxay tahay inaanay garanaynin waxyaabaha kitaabka quduuska ahi uu ina farayo kitaabka quduuska ah hadalladiisu waa nool yihiin oo waa kuwo dhaqangal ah wakhti waliba waxaa zabuurka boqol iyo saddex aayadda lixaad ku qoran rabbigu wuxuu falaa xaqnimo gar buuna u gooyaa kuwa dulman haddaba ma waxaan odhan karnaa dhegaystayaal aayaddaasi waa la nasahay oo haatan dhaqangal ma ahan rasuul bawlosna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee reer tesalonika cutubka shanaad sida tan kuwa si aan hagaagsanayn u socda la taliya oo kuwa qalbi jabay dhiirageliya oo kuwa itaalka yar garab siiya oo dadka oo dhanna u dulqaata miyaa haddaba hadalladaasu ayaan iminkaba dhaqangal ahayn waxaa loo baahan yahay in qofka marka hore uu barto kitaabka quduuska ah intaannu go'aan ka qaadan isagoo raacaya wax qof kale uu go'aamiyey adiguna aadan baarin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaan iminkana eegaynaa dhegaystayaal baalka saddex boqol toddobaatan iyo saddex ee axdiga cusub cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan laakiinse ka fogow hadalka aan micnaha lahayn oo nijaasta ah waayo kuwaas waxay hore u sii wadi doonaan cibaadola'aanta waxaa iminka lagu leeyahay wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteyos ahaa ka fogow hadalka aan micnaha lahayn waa tala wanaagsan in qofku uu ka dheeraado muranka aan macnaha lahayn ee isku beddela cayda iyo gacanka hadalka nin waliba dooni maayo inuu galo waxyaaba dib dambe dhibaati u keenaya ninna dooni maayo inuu galo takana sokeeye waayo haddii qof jaarkaaga ah oo dadkaaga ah aad disho waxaad garanaysaa inaan lagu daynaynin taasina waxay ku timaadaa iyadoo la murmo oo lays caayo mid baa xanaaqaya markaasuu kii kale xabbad ku dhufanaya rasuul bawlos wuxuu ku leeyahay timoteyos iyo weliba masiixiyiinta oo dhan laakiinse ka fogow hadalka aan micnaha lahayn oo nijaasta ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa warqaddii labaad ee timoteyos cutubka labaad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana qorninka quduuska ahu uu leeyahay sida tan oo hadalkoodu sida waraabowgu u faafo ayuu u sii faafi doonaa iyaga waxaa ka mid ah humenayos iyo filetos labada nin oo halkan laynoogu sheegay waxba ka garan mayno waxaase ay ahaan jireen rasuullo inkastoo ay iimaankii ka tageen haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka labaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo ah kuwa xagga runta ka gefay iyagoo leh sarakicidda waa horaa la soo dhaafay oo qaar bay iimaanka ka hadleeyeen baryahaas hore waxaa jiray firqo bidca ah oo dadka bari jirtay in sarakicidda kuwii dhintay ay horay u dhacday oo kuwa harayna aan samada la geyn doonin oo waxay rumaysnaayeen inta nool markaasi iyada ah inay seegeen sarakicidda kuwii la doonayey in la sara kiciyo way sara kaceen bay ku doodayeen kuwo badan ayaana rumaystay hadalladoodii haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka labaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo socota hase yeeshee aasaaskii adkaa oo ilaah dhigay wuu taagan yahay isagoo leh sumaddan rabbigu waa yaqaan kuwiisa oo mid kasta oo magaca rabbiga soo qaada xaqnimo la'aan ha ka tago wuxuu rasuul bawlos leeyahay kuwa ilaah ka cabsada waxay leeyihiin sumad sumadduna waxay tahay ama noqonaysaa rabbigu waa yaqaan kuwiisa shaabadda ayaa waxaa ku qoran hadalladaas leh rabbigu waa yaqaan kuwiisa shaabaddaasu maxay tahay dad badan oo soomaali ah ayaa waxay rumaysan yihiin in calaacalahooda lagu shaabadeeyey tirsiga magacyada ilaah balse aynu eegno kitaabka quduuska ah waxaanan la soo kala baxaynaa kitaabka sharciga ku noqoshadiisa cutubka lixaad aayadaha siddeed ilaa sagaal waa baalka laba boqol laba iyo soddon ee axdigii hore waxaana qorninka uu leeyahay sida tan waa inaad iyaga calaamad ka dhigtaa oo gacantaada ku xidhaa oo iyaga ha ku ahaadeen qardhaas indhaha dhexdooda kugu xidhan oo waa inaad ku qortaa tiirarka albaabka gurigaaga iyo irdahaagaba haddaba waxa la doonayo in aad meel waliba ku shaabadayso waa sharciga rabbiga si aadan ilaah ugu xadgudbin oo hadalladii ilaahna loox waaweyn baa lagu qori jiray si qof waliba aanu sharcigiisa u ilaawin haddaba su'aasha taagan iminka waxay tahay sidee bay wax yeelayaan rumaystayaasha maanta maadaama ay nool yihiin wakhtiga nimcada sidee buu sidadka ugu sheegayaa inuu yahay dhallaanka ilaah waxaan gadaal ugu noqonaynaa hadallada bawlos sida ku qoran warqaddan labaad ee timoteyos cutubka labaad aayadda sagaal iyo tobanaad waxaana rasuulka uu leeyahay sida tan oo mid kasta oo magaca rabbiga soo qaada xaqnimo la'aanta ama sharnimada ha ka tago waxaad mooddaa in macnuhu uusan bayaan ahayn markii aad kitaabka ka akhriyayso waxaa loola jeedaa marba haddii aad magaca masiixa soo qaaddo adiga iyo xaqdarro waad kala tegaysaan welibana nin eex badan noqon maysid oo waxaad adkaynaysaa xaqnimada caddaaladda iyo runta waayo oo waxaad sheeganaysaa masiixa ama aad yeelanaysaa marka masiixu qaabili maayo kuwa daacadlaawayaasha ah warku wuxuu ku jiran yahay in ilaah uu garanayo kuwiisa waxaa jira kuwa sheeganaya masiixinimada haddana aanay gudaha ka jirin markii la tijaabiyo isla markiiba way dhacayaan oo haddii hablaha qaar ay u yimaadaan oo hadalla sasabasho leh ay kula hadlaan wuxuu iloobayaa rumaysadkiisii iyo weliba waxyaalihii masiixu uu kala hadlay sida ku qoran injiilada masiixu wuxuu u sheegay haweenaydii sinada lagu qabtay inayan mar dambe sinaysanin ragguna waa la mid oo ilaah wuxuu doonayaa haddii aynu masiixa soo raacno inaynu isaga tagno dariiqyada dulliga ah oo dhan iyo waxyaalihii masiixu uu inaga badbaadiyey waa inaan yeelannaa xoog xagga gudaha ah oo kuwa dhabta ah ee masiixu way leeyihiin xooggaas gudaha ah waana ruuxa quduuska ah oo niyadaheenna ku jira ilaah wuxuu baaraa niyadaha dadka duniduse waxay eegaysaa xagga sare saaxib waa in nolosheennu ay noqotaa mid loo hibeeyey masiixa ilaah haatanna aynu eegno maaddada kale oo ah in qofka rumaystaha ah uu noqdo weel quduus ah si markaasi aynu taasi ku ogaanno ayaa loo baahan yahay inaynu la soo baxno baalka saddex boqol saddex iyo toddobaatan ee axdiga cusub cutubka labaad aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan ee warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan haddaba kuma jiraan guri weyn weelal dahab iyo lacag keliya ahi laakiinse waxaa kaloo yaal kuwa qoryo iyo dhooba ah oo qaarkoodna wax sharaf leh ayay taraan qaarna wax aan sharaf lahayn sidaas daraaddeed haddii nin uu iska daahirsho kuwan kaasu wuxuu ahaan doonaa weel sharaf leh oo quduus laga dhigay oo sayidka wax u tara oo shuqul kasta oo wanaagsan loo diyaariyey aayadahan waxaa qofka masiixiga ah loo sawirayaa sida weel haddii weelka la doonayo in la isticmaalo waa inuu daahir ahaadaa tusaale ahaan kaba soo qaad inaad dhullamadegaan ah marayso oo adigoo ooman ay kaa soo horbaxdo hare biyo xareed ah ay ka buuxaan waxaa meel harada u dhow yaalla laba weel oo biyaha lagu darsan karo mid wuxuu ka samaysan yahay dahab midna wuxuu ka samaysan yahay qori kaba soo qaad in weelka dahabka ah aanu nadiif ahayn laakiin haruufku uu nadiif yahay keebaa haddaba dhegaystow labada weel isticmaali lahayd haddaba ilaahna waa sidaas oo kale oo isticmaali maayo qof aan daahirsanayn wuxuu isticmaalayaa masiixiga daahirka ah sayid ciise masiixna wuxuu isticmaalay ashuumo biyo ah oo wuxuu u beddelay biyihii qamri macaan oo dadku ay kula damaashaadaan wakhtigii arooska wuxuu isticmaalay ashuumadii gaboobay maxaa wacay nadiif bay ahaayeen maantana ilaah wuxuu baadi goobayaa weelal daahir ah ee uu isticmaalo xitaa yaanay qurux badnaan laakiin daahir ha ahaadeen weli waxaannu ku jirnaa warqaddan labaad ee timoteyos cutubka labaad aayadda laba-iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba ka fogow damacyada xunxun ee dhallinyaronimadaada laakiinse xaqnimo iyo rumaysad iyo jacayl iyo nabad la raac kuwa rabbiga uga yeedha qalbi daahir ah marar badan buu rasuul bawlos isdaba dhigayaa rumaysad jacayl iyo nabad waana waxyaabaha nolosha qofka masiixiga ah la doonayo inay ka muuqdaan ma ahan in afka laga qirto oo keliya laakiin waa in noloshaada laga arko haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa warqaddan labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteyos cutubka labaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota iska diid su'aalaha nacasnimada iyo jaahilnimada ah adigoo og inay dagaallo dhalaan maadaama aynu ku nool nahay duni huraysa ama qaxmaysa ayaynan ka gaadhin inaynu isku mashquulinno su'aalo duqunnimo ah kuwaasoo dhib inoo keenaya maxaa ka mid ah waxyaabaha dhibka inoo keenaya ee duqunnimada ah waxaa ka mid ah caadifadaha qabiilka waxaa laga yaabaa inaad qof la muranto murunkiina gacan ka hadal isku beddelo oo markii lagaa xoog badiyo aad soo qaadato toorrey ama qori markaasaad ninkii kaa adkaaday dilaysaa waxaana taas ugu wacan su'aalo nacasnimo ah oo laysweydaarsaday ninna dooni maayo inuu galo dakano aan ka harin kitaabkuna wuxuu ku leeyahay saaxib iska diid su'aalaha nacasnimada iyo jaahilnimada ah adigoo og inay dagaallo dhalaan masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin